dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha falastiin axmed imaano stuudiga weelis ayaanoo haysa
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti inoogu ah wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo ku sugan dalka turkiga halkaasi oo uu shirar kula lahaa madax kala duwan oo caalamka ah marka ugu horeysa mudane kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waad mahadsanta safare ayaad ku kala bixinaysa dalal dhowr ah oo turkiga hadda uu ka mid yahay safaradaadii ugu dambeeyey maxay ahayd ujeedadooda yaase la kulantay safarkan ugu dambeeyey ee maanta soo gabagaboobay waxa waxaan ka qayb galay shir halkan la isugu yimi oo laga wada hadlayay dhaqaalaha adduunka gaar ahaana wadanada hore usoo maraya waxa weeyaan war isweydaarsi tala isweydaarsi iyo waddan waliba inuu ka warramo waxa waddankooda halkuu marayo iyo wixii wadanada ay la wada qabsan karayo wixii la wada qabsan karayo marka laba arrimood unba shirarkani inta badan yihiin mid waxa weeye ajendaha socda ee wax wada qabsanka ku fadhiya iyo sidii wax loo wada qabsan lahaa midna waxa weeyaan qof qof waliba inuu waddanku ka socdo ka warramo oo war ka bixiyo waxyaalaha ay uga baahan yihin adduunyada kale ka warramo iyo sidii ay wadanada wax wada qabsan lahaayeen taana waxaa ka dhalata shirarka gooni goonida ah marka inta caam ahaan laysku waraysto shirarka gooni goonida kaasana aada iyo aada muhiim inta badan ah taasi marka kaas kaasu aha xaggee ku qiimaysan soomaaliya in ay marayso koriinka dhaqaalaha markii la fiiriyo iyo dhinaca horumarkaba soomaaliya meel fiican bay maraysaa meel waxay maraysaa marka in badan ka dambaysa hase ahaatee waxaa qiyaasu tahay waxa weeye wadan waliba meeshuu kasoo baxay iyo halkuu shalay joogo iyo halkuu maanta joogo ayuunbuu isku qiyaasaya halkuu shalay joogo iyo halkuu maanta joogo mar qiyaastu waa taa marna dalalkii aad tartanka ku wada jirteen aggaarkaaga ama aad isku levelka ahaydeen ayaa ayaa layska rabdhigayaa marka inagu waxayna waxa weeye waktiga inoo inoo ayaa inoo calaama inoo calaamadaysan meesha keenu waayo wey timeka marka halkaan marayna waxa weeye meel aad iyo aad iyo aada uga wanaagsan halkaan shalay joognay ammaankii oo soo wanaagsanaanaya wadankii oo dadka soo noqonayaan dhismayaashii oo socdaa adduunyadii oo aaminkeedii soo badanayo safaaradii oo kusoo badanaya wadankii intaasina gedigoodba ay tilmaamo tahay inuu wadankii hor hor hore u socdo weli arrimo badan baa taagan of course oo ammaanku ka mid yahay laakiin waxaan dadka uga warramayna waxa weeyaan in wadankeena maanta diyaar u yahay inuu adduunka wax la qabsado dhibaatooyinkii badnaana ay soo yaryaraanayaan anigu waxaan idhahdaa wadadii baan kusoo wada dhacnay laakiin weli sunsunkii baa inoo hadhay weli weynaan sunsumine laakiin wadada lagu wada dhacaya marba qof baa ku dhacaya marba group baa ku dhacaya marka inaynu inaynu jaan qaadno un baynu hadho sunsunkii ayuun baa inoo hadhay saasaan dadkana ugu warrama iyaguna saasay inagaga warqabaan
waxaa la kulantay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga maxaa gaar oo ka wada hadashay maadaama turkigu ay mashaariic dhowrana ka wadaan gudaha dalka soomaaliya fact dad badan baan la kulanay wasiirka saad sheegtay kamid buu ahaa waxaa kaloon la kulanay gabadha u sarreysa iyo n d p da oo iyaguna waxyaala badan inala qabta waxaan lala kulanay wasiirka new zealand oo isaguna aada u danaynayay beeraha iyo iyo arrimaha na wasiirka khaarijiga ama wasiirka arrimaha dibaddeeda weydiisan waan la kulanay waxaa falanqeynteedu ahayd waxaa imika ay qabanayaan iyo waxay wadaan iyo cusbitaalkii dhammaadkiisa inuu dhammaad ku dhow yahay iyo sii socoshada waxyaalaha ay qabanayaan oo siisaan sii wadno anugu gaar ahaan waxaan ka shaqaynaya waxa weeyaan inay wasaaradiina la dhisaan wasaaradda dhisaan inay institutekii dhisaan institutekii diplomatiga inay dhisaan waxyaalo kaloo fara badan oo ay kutala ku tala jiraan waddooyinka weli way wadaan marka haddee waddankaasi waddan aan aada iskugu dhownahay weeyaan kulle iyo kulleyba inaan mar walba wada hadalno dee maanta waanu kulanay n laakiin waxaa naga dhexeeya wada hadal aada iyo aada u qiimo weyn baa naga dhexeeya aad baanay u tanaynayaan arrimaha soomaalida annaguna aada iyo aad inaan u mahadnaqno ayaa ayaan ku tira jiraa waxaa jirta mudane wasiir in dhowaan sarkaal xagga ammaanka u qaabilsanaa shirkadooda diyaaradaha lagu dilo soomaaliya horena weeraro kala duwanaa turkiga lagu bartilmaameysaday wax walaaca oo xagga ammaanka ah oo caqabad ku noqon kara howlaha soomaaliya ay ka wadaan oo ay ku muujiyeen ma jirtaa well arrinta dadkaale laye waan soo qaadnay mase ahaatee wa ma aha wax dhibaato iyo carqal gelinaya nimankani way soo way diyaar bay yihiin wax waloo aada samaynayso wanaagsanina risk buu leeyahay adduunka waxaa la yidhaha waxa weeyaan khatarka meesha ku jira iyo iyo faa'iidadu waa laba arrimood oo iskarab yaalla weeyaan waxay khatarkiisu badan yahay normally ayaa faa'iidadiisuna badan tahay marka waan soo qaadnay inaan aad iyo aad iyo aada uga xunayno waan waan u sheegnay xanuunka inaan la qaybsanayna waan u sheegnay ama da- dalka dawladda dawladooda ha ahaato ama ha ahaato dadkii aabihii iyo hooyadii iyo iyo waalidiintii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday ninka odaygii Eh, inaan aad iyo aada uga xunnahay waan waanu sheegnay laakiin ma aha wax eh, dib u dhigaya eh, magaranaysa shaqada ay nala hayaanisay ay noola qabanayaan Een, mudan wasiir waxaa jirta dhanka kalena in waayadan dad badan iyo qaar ka mida beesha caalamkaba ay dhaliilsanaayeen siyaasadda dowladda gaar ahaan dagaalada dalka kusoo laalaabtay een, ammaanka maareynta dhaqaalaha dowladda soo galay iyo horumar la-aanta howlgallada shabaabka lagula dagaalamayay mas-uuliyiintii aad la kulantay ma kaala hadleen dareenkaasi ay qabaan qaar ka mida beesha caalamka wax walba wax walba isku soo minguuri isku soo wada minguuriyo halkay biyaha gudan iskugu imanayaan waxa weeyaan eh, weli eh, weli waxba wa- yaasi ah eh, maanaan gaadhin buurta tu- kor- korkeeda weliba maynaan bixin tuurka weliba maynaan bixin laakiin buurtii nabadda si fiican baan u fuushanahay buurta markaad fuulaysana daal badan baa ayaa- ayaa magaranaysa aad mudanaysaa ilaa aad buurta kukeeda gaadho Eh, laakiin si fiican bay wax u socdaan okay waa la weydiinaya su-aalaha wa- ma- marmarinaya wax qarxaan Eh, nabadii halkay maraysaa Eh, dagaalkii lagu jiray lagula jiray qolooyinkan xag jirkaa eh, waa laga wada hadlaa laakiin haddana waxaa laisla wada ogyahay in in in sa- in wad- in wa- in wadadii la hayo oo la socdo oo wanaag lagu socdo oo ammaan dalka in lagu soo dabaalo diyaar loo yahay Eh, haddii meel meel qarxadii hadday laba qarxaan toona waxaa loo joogsanay inaan ahayn dalkaan dadkan maanta la kulmay waa dadka inala duuban inala duuban ayay nala socdaa oo aanay kollaba aanay joojinaynin Eh, waxyaalaha dhowka qarqarxaya inay soo yaraanaysana waa shaki ma laha Eh, sidaasunbaa unaanu heshiis ku nahay dadkayna caawiya waa mahadsantaha mudan wasiir markana een, dhinacii dhegeystayaasha iyo su-aalahooda anigu waa malyuun sheekh xeedar een, muqdisho een, waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo een, wasiirka su-aashaas oo ah een, maalmo dhaweyd een, shirar ayay ka baaqdeen dowladda een, oo dhinaca arrimaha qaxootiga ah een, iyo oo- oo looga hadlayo arrimaha qaxootiga caradii ay ka qaaday iyo dadkii la qabqabtay iyo kuwii xabsidada ku jiray iyo qaarkii dadkii dib loogu soo celiyey magaalada muqdisho haddii ku dambeysay een, arrintaas iyada ah maxay dowladda go-aan uga qaadan la-dahay arrimaha kenya ee soo noqnoqday oo ku aadan dhinaca khilaafta iyadoo oo xiriirka diblomaasi ee uu sii xumaanayo dalka kenya iyo soomaaliya
okay su-aasha haddaan ka jawaabo walaashay naga soo weydiisay muqdisho arrinta qaxootiga eh, dhowr jeer baan ka hadalnay ilaa iyo maalmihii ugu dambeysay eh, prime ministerkii ra-iisul wasaaraheenii baa jooga magaalada eh, nairobi ee dalka kenya wadahadalaya qaar ka mid a ayay ay qaada dhigayaan Eh, marka waxaan filayaa wax wanaagsan inay kasoo bixi doonaan haddii aan ku noqdo su-aasha eh, nuxurkeeda Eh, horena waan waan u sheegay eh, shirka aan ka baaqanay wuxuu ahaa shir saddex geesooda oo aan ku- aan doonayna inaanu ka wa- ka wada hadalno sidii loo dhaqan gelin lahaa eh, heshiiska saddex geesoodka eh, jamciyadda qurumaha ka dhexaysa eh, eh, oo qaabilsan qaxootiga annaga iyo dowladda kenya inaanu qaada dhignaan rabnay marka annaga way nala noqon weyday marka eh, inaan waktigaa diyaar diyaar aan wada ahayn gidigayaba marka waxaan isnidhi eh, maadaama eh, arrimihii dad kale soo tarxiilaya ay bateen waxaan doonaynaa inaan shirkaa ka baaqano Eh, imikadaa lafteeda waxaan markaa doonaynaa inaan diwa- diwa hadalkii aan bilowno dhowaan Eh, aniga iyo dhigayga eh, dalka kenya waanu wada hadalnay waxaanu ku wada hadalnay eh, inaan dhowaan wada hadli doono wada sheekaysan doono kolley iyo kolleyba horta ma odhan karaan cilaaqaadkeena way sii xumaanayaan ma odhan karo dalkani waa dalan isku xidhannahay dalkeennaa isku xidhan dadkeennaa isku xidhan Eh, marka waxyaalahan yaryar waxyaala ka weyn ayaa inaga dhexeeya waa mahadsantahay markana dhegeystaha xiga ha walaal waa idin salaamaya marka hore aniga magacaygu waa nabadoon cabdulaahi maxamed jibriil waxaan ahay afhayeenka nabadoonada gobolka nugaal waxaan rabaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya inaan weydiiyo su-aasha u horeysaa waxay tahay maxay ku dhacday in puntland oo ah soomaaliya eh, hooyadii soomaaliya ku meel gaarka ka saadhay eh, eh, loo soo qaxay oo soomaaliya oo dhan een, muxuu ahaa saldhigga u noqotay haddana garab taagan oo soomaaliya aan ka tegin in beesha caalamka iyo wixii adduunka laga helayey oo ahaa ama mashaariic ama deeq waxbarasho mid caafimaad dhinac kasta ay tahay inaysan waxba ku lahayn oo laga xusin somalilandna ay qaybtii ay lahayd kor lagu siiyo oo aan soomaaliya ogolayn oo oo gooni isaga tagtay
okay su-aasha ninka odaygiiga soo weydiiyey nugaal buu yidhi ku saabsan ku saabsanayd puntland anigu waxaan waxaan ka shaqeeyaa waxa weeye dawladda federaalka ah dawladda federaalkuna dalkao dhan bay udhexaysaa waxa investmentka la yidhaahdaana waa wax wakti qaata waxyaalaha anigu aan ka shaqaynaya ee la ii diray shaqadeeduna ay tahay waxa weeye wax wakti qaadanaya laakiin markaan adduunyada la kulmayo ama china ha noqoto ama dalkan ha noqoto ama dal kaleba ha noqotee waxa anagu aan ka hadlaynaa noo plan garisani waxa weeye waxa minister of planning uu soo sameeyo oo kasoo sameeya wadanka oo dhan marka waxaasi ay hirgalaanna waxa aada arki doontaan in meel walba madaxa lagu hayo annagu dalka oo dhan baan wax u raadinaynaa dalka oo dhanna wixii aan soo hel lagu ka faa'idaysan doonaa cidna laga tegi maayo oo dee sharci umaliin aanu kaga tagno cidna la yeeraysan maayo ama somaliland ha noqoto ama puntland ha noqoto ama the rest of the country wadanka oo dhan waxbaan u raadinaynaa wax raadintu marka aad saa u liidato ma fududa ma fududa laakiin dadaal weyn waxaan ugu jirnaa inuu dalku gebigiisa isku xidhmo wixii investment lasoo helana si fiican oo oo xaqa yaa loogu qaybiyo ayaan ayaan ku tira jiraa taasaana insha allah tacaala la arki doonaa maasanta haddii tii kenya aan dib ugu laabano mudan wasiir xiriirka idinkala dhexeeya kenya ma wanaagsaneyn waayadan hadda waxaa tegay ra-iisul wasaaraha maxaa isbedela oo ku yimid xiriirkii labada dal
waxaan anigu odhan lahaa sidii aan hore reeriyada ugu sheegay ma odhan karo cilaaqaadkan ugu xumaaday kenya ma odhan karo kenya waxa weeyaan waddan aan jaarnahay aan aad iyo aad iyo aad iskugu dhownahay waxaan orweys idhahdaa anigu dhulkaa isku keenyaan jaar baan nahay dhibaatadiina gaadhay ee waddankeena burburkii gaadhay waxba waxba iyagana ka gaadhay dad fara badan fara badan fara badan baa inaga joogaa waxaa jooga qaxootiga ugu badan ee adduunkaan ku leenahay saan filayo ama ha noqdaan kuwa dhadhaab degan ee regis registrarka ah ama dadkaa kale ee dhibaatada ka yaacaya ee marbegeliya haddana soo noqon ayaa noqotay waxa weeyaan waddan aan isku furannahay marka really wadahadalladeena way soconayaan annaga waxaa hadalka iyagu ahaa inay si fiican oo sharaf sharaf ku jirto dadka loo loo loola hadlo ya oo qofkii loo loo sameeyo inuu safaaradda lahadlala safaaradda la hadasho u n h c r ka haddii loo baado la hadasho in si fiican loo baadho oo sharaftooda iyo karaamadooda aanna lagaga dhicin haddii qofkii la ogaado inaanu waraaqa dalka ku lahayn waraaqalaan ku jiro dee dan walba ikhtiyaarkiisa wuxuu leeyahay prerogativeka qofkii inuna waraaqa maaya sida wadanka ku noqo taasunba arrinta iyadu ahayd si karaamo leh usoo celiya qof waraaqaysana ha soo celinina qof aan soomaali ahayna ha soo celinina si fiican u baadha qof kalaluusha oo ilmihiisii yaraayo isaga midba meel ku hallaabeena ha soo celina ha loo miidaan dayo innaga arrinteeda taas maxayd imikana taasay tahay waanan wada hadlaynaa laakiin wax dhibaato ma odhan karno cilaaqaad baa hoos u dhacay please maadsantaa markana su-aalihii dhegeystayaasha waa salaamalihiin baxda v o a iyo wasiirka magaceeda magac cabdullaahi xasan waxaan ka tirsanahay ardayda wax ka barata magaalada muqdisho su-aashaan qabo waxay tahay door dhaway ahayd markii maraykanka uu ka dhawaajiyey inuu soo dirayo safiir dalka soomaaliya waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo safiirka kaalin intee la-eg ayuu ka qaadasan karaa labada dowladood maraykanka iyo soomaaliya calaaqaadka ka dhexeeya tan iyo burburkii kadib
su-aasha ardaygu soo weydiiyey muqdisho ka dhigta aada iyo aad buu ugu mahadsan yahay waxa weeyaan arrinta safaarad soo magacaawa horta marka horeba america waxa weeye dal aada iyo aada u baaxad baaxad leh oo ballaadhan oo adduunyadu maanta berri waxay noqon mooyi maanta ay daba socoto marka the mer fact uu yidhi waxbaan soo magacaabayna dad baan soo magacaabayna waxay tilmaamaysaa inuu kalsooni weyn ku qabo dalka soomaaliyeed iyo arrimaha ka socda iyo sida loo socdo inuu kalsooni weyn buu muujiyey taasi marka horeba horta yididiilo weyn ayay dadka gelinaysaa amerikaankuna waxa uu samaynaya waxa uu kasoo shaqeeyey shaqeeyo dhinac walba ka baadhay weeyaan dadka adduunka waxa maanta ka dhaadhacsan maadii america tiri ambasador baan soo magacaabaya inay biloquman yihiin inay biloquman yihiin ayay adduunyada u muujinaysaa waa arrin wanaagsan weeyaan haddana halkaas ka gudbo ameerikaanku hadday soo magacaabaan qof iminka waxaa joogay ku kumeel gaara baa joogay laakiin maanta waxaa jiraya qof yimaada nairobi waxoogaa dabeedna laga yaababa inuu muqdisho kusoo wareego haddii ammaanku sii hagaagsanaado oo maalin walba ka shaqaynaya arrimaha ka dhexeeya dalka america ee aada u laxaadka weynle iyo dalka soomaaliyeed marka waxaan filaynaa waxyaalo fara badan fara badani inay iska bedeli doonaan imaanshihiisu waxay bedeli doonaan dad kaloo fara badanina inay kusoo dhiradaan oo ay yimaadaan waxay waxay gelin doontaa inuu qofkaasi aad soomaalida usii barto inuu muddo badan halka yimaado laga yaabaa inuu usbuucda mar yimaado aad baanan arrintaa ugu faraxsanahay una soo dhaweynayna n dowladda federaalka ah mar hore maraykanka aqoonsi ka heshay n haddana maraykanku waxay leeyihiin safiiraan u direynaa adinka dowlad ahaan maxaa idinka hor istaagan inaad safiir usoo magacoodaan maraykanka arrintaa magacowde magacowga soomaaliya inay magacowdo si fiican baa loogu tala jiraa waana laga shaqaynaya waxaan idiin sheegaya keliya waxa weeye safiirka meel laga magacaaba kharash buu u baahan yahay kharashka iyaga iyo arrimaha waxaan haynaan way kooban yihiin waxaa loo baahan yahay safaarad la dhiso waxa meesha aqal kuma lihin waxaa loo baahan yahay in mushaaradiisi meel la dhigo waxaa loo baahan yahay de wixii wixii safaaradi lahayd ayaa loo baahan yahay taasuun baan ka shaqaynaynaa maahaane shaki kuma jiro in safaarad loo magacaabi doono haddii ilaha iyadoo dhowaan washington d c marka taasuunba taasaan imika shaqadeeda ku jirnaa aada iyo aadna waan ugu hanweynaa dhowaan in madaxweynuhu magacaabi doono xaggee ku dambeeyey guriga soomaaliya ay ku lahayd washington oo ay safaaraduna deganayd arrinta safaaradaha dibaddaan ku leenahay gaar ahaan meelaha hantida aan ku leenahay aniga hadalkoodu way xanuunayaa aada iyo aad iyo aad bay xanuunayaa dal baabaayo burbura baan nahay hantidii adduunyada aan kulahayna saasay u burbureen wad aqalkii aan kulahayn washington d c waa waa laga shaqayn waayey waa la maintain garayn waayey wuu bu wuu burburay uu baabaayo uu xumaaday americana waad og tahay waxaa dadka dalka xukumaa waa dadka degan weeyaan dadkii meeshaa deganaa aqalkaa way kasoo dacwoodeen muddo muddo imika laga joogo sanad iyo gogo way kasoo dacwoodeen congresskay u dacwoodeen congresskiiyo wixii waxaa laisla gaaray markaa aqalkaas mar haddaan soomaali maamulaysaa meeshii jirin in la iibiyo aqalkaa dawladdu way iibisay lacagtiina meel bay ku shubtay markaa sidaasaa xaalku imika yahay waxaan ku tali jirnaa waxa weeyaan inaan lacagta iyo waxa intaan isku gegeyno haddaanu meel iibin karana iibino haddii kalena aanu aqal ku kiraysano hase ahaatee waxaa loo baahanya waxa weeyaan haddaan soo noolaano lagama maarmayn bay noqonaysaa inaan meel iibsano de washington meel laga maarmaya maaha kumeel gaad ahaanna waxaan doonaynaa imika de inaan meel sii sii kiraysano ayaa lagama maarmaana marka halkaas taasi maraysa waa mahadsantahay markana bal dhegeystayaasha su-aalaha qaba magacaygu waa canab xasan cilmi gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ahna siihayaha waxaan weydiinayaa wasiirka arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibaddu siyaasada arrimaha gudaha ayay muraayad u tahay siyaasadda arrimaha dibaddu marka taas anigu waxaan ka weydiinayaa marxabad ahaan dalka soomaaliya maadaama uu ka baxay kumeel gaarkii oo uu yahay dawlad taam ah in siyaasada dibaddu ay umadu baasabaradeeni waad aragteen oo hadda cidi kuma dhoofto cidi kuma ganacsato lagama aqbalayo cid maxaa baasaboorada soomaaliya ay adduunka u aqbali laayihiin number one oo sida ganacsatada oo kale loogu ganacsan waayo ganacsatada soomaaliya oo dhan waxay ku ganacsataa baasabooro kale kuma ganacsato baasaboradeena maxaa dunida looga daadicin waaya in baasaboorada soomaaliya la aqbalo lagu dhoofo karaamadiisi iyo sharafta lahaan jira loo soo celiyo okay su-aashaasi waxa weeye su-aal aada iyo aada u wanaagsan walaashay aad kasoo iga soo weydiisay waxaan filayaa muqdisho baasabooradu sidaan hore sheegay dal burburay baan hayna wax walba way isla burbureen soo noqoshadeedu inay inaanu soo noqono oo credibility aynu soo noqonana wakti bay qaadanaysaa hase haatee waxyaala fara badan fara badan baa inoo qarsoomay ganacsi baad ka hadashay ganacsiga dadkaan la ganacsanaa inta badan waxa weeyaan dalalkaan jaarka lanahay weeyaan kuwaan jaarka lanahay waxaa soo raaca waxa weeye khaliijka weeyaan waxaa soo raaca waxaa anigu aan filaya waxa weeyaan inkastoo aynaan gaadhin meelihii awalan ahaan jirnay iyo credibilitygana siduu ahaan jiray inkastoo aynaan weli gaadhin haddana waxaan qabaanin waxa weeye basaboorka maanta soomaaliya soomaaliya laga laga la bixiyaa inuu yahay basaboor la ictiraafsan yahay oo lagu tago khaliijka lagu tago oo lagu tago meelahan kale inoo dhow dhow lagu tago meelaha dibadda lafteedana lagu tago oo dee aniga igal waxaa sitaa bassabort soomaaliya sitaa waa aniga maanta waxaan kaala socolayaa turki kayga visa ku visa ku taalla dadka ila socdaana visa ay wataan marka boqol meelood baan soo maray oo bassabortkayga visa la igu dhejiyey weli halkii horeen joogayna miyaan gaadhna maya weeyaan haalku maya weeyaan in yar in yar baan wax u dhisaynaa in yar in yar baan wax u dhisaynaa bassabortkeena ka diblomaatiga ah iyo ka caadigiiba inay heerka looga baahan yahay ay gaadhaan arrimaheeni arrimaheedii arrimaheedii baa loo tafxaydan yahay hase haatee maanta sidii shalay waan dhaannaa sidii shalay waan dhaannaa i think waxaa loo baahan yahay waxaa dadka soomaaliyeed inay waxan badan ee negativeka iska daayaan oy wanaagana arkaan tallaabooyin waaweyn baa lasoo qaaday allah inagu gargaariyay ayaa lasoo qaaday horaa loo socdaa wadankii maanta wadankii aan arkeyna maaha anigu muqdisho aan aad uga warhayo iyo meelaha agaarkeeda ya maanta waxaa dhisma ka socda iyo waxaa dad imanaya every day yani wax encouragement ku geliya weyaan wax yidii diilo dheeraaday ku geliya weyaan baasaboorada iyo safaaradahoo hagaaga iyo safaaradahoo dawladda kusoo xidhma iyo iyagoo iyagoo isku xidhma iyo iyagoo wadanka dibadiisa iyo gudihiisa isku xidhmaan waxaan ka shaqaynayna weyaan tallaabooyin waaweydna waan qaadanay qaar kalena way inoo hareen aad baad umahadsantay aa mahadsantahay dhegeystaha ugu dambeeyaan markana fursad siin doonaa bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaahdaa daahir cabdiqaadir axmed waxaan ku magac dheerahay daaraflo waxaan joogaa ma caasimada garowe maamulgoboleedka puntland soomaaliya waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo maamulka somaliland wuxuu leeyahay wasiir arrimadibadeed maamulka puntland dabcan waxa oo ah wasiirka qorsheynta xiriirka caalamiga arrimaha dibadda sida galmudug faatumo aniraaq somaliland sidee kulligood shanaha wixii arrimaha dibadda ahaa sidee ad isu waafaqsaan ama ad u waafaqaysaan isa waafaqaysaan horta su-aasha waan salaamaya reer garowe oo dhan magaalada iga soo dirtay telefoonka aad kasoo dirtay arrinta waxay tahay waxa weeye horta anigu halkan waxaan joogay imika afar bilood afar bilood baan joogay marka weli waan cusubahay baan odhan karaa arrimaha dibadduna wax ballaadhan ballaadhan ballaadhan ballaadhan weeyaan waxaan filayaa afartaa biloodan joogay muddo saddex bilood ku dhow dibaddu maa wareegayay waxay ahayd uun soomaaliya iyo isku xidhka adduunyada kale soomaaliya iyo addu- isku xidhka adduunyada kale ayuu ahayd de waxaan anigu iibiyaa waxa weye waxa gudaha kasoo go-ay waxa gudaha kasoo go-ay baan iibiyaa higsiga nationku leeyahay baan iibiyaa somaliland iyo puntland iyo soomaaliya o dhanna higsi keliya leenahay in dalku hore u maro oo dhibaatada la dhaafo igsigaasa yaa yaa la wada wadaa ana waxaan ku taxalluqsanahay waxa weeyaan in wixii dibadaha laga soo helo nationka from looyo caddo iyo rasin camboni rasin camboni in loo qaybiyo oo dadka soomaaliyeed ay meel wanaagsan gaadhaan baa aniga iga oon tahay waxaanan implement garaynaya amaan dhaqan gelinaya waxa weeyaan higsiga u yaala nationka la idhaha soomaaliya federal republic of somalia u yaala marka way iman doontaa wakti la wada hadlo oo la wada sheekaysto aadaa umahadsan tahay mudana wasiir ka qaybgalka aad barnaamijka nagala qayb gasha adigaa mudanade asalaamu calaykum intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka arrimaha dibadda cabdiraxmaan ducaale beyle tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
halkaad weli nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington